warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka idinkugu hayna waxaa kamid ah waalidiinta mandheero oo ka hadlay fahamka ay ka haystaan manhajka cusub ee waxbarashada dalka inka badan labiyo konton qof oo wadanka sharcidarro ku joogay oo beri maxkamada lasoo taagayo iyo xubnaha ka dhiman aqalka sare oo doorashadooda lagu wado inay maanta ka dhacdo magaalada jowhar ee xarunta maamul goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle subax wanaagsan dhegeystayaal intaasi waa qaar ka mid a qodobada wararkeyga ugu waaweyn waa subaxnimada axadda taariikhdan waa sagaaliyo tobanka bisha sagaalaad sanadka labada kun iyo labaataniyo kow qodobadaas iyo kuwo kale oo faah-faahsan kusoo dhawaada waxaa lagu wadaa in beri maxkamadda ay kasoo hormuuqdaan ugu yaraan labiyo konton ruux oo dhalashadoodu kasoo jeeda dalka ethoobiya kuwaasi oo dhowaan la qabtay shaqsiyaadkan ayaa waxaa lagu eedeeyay inay gudaha kenya ku joogeen si aan sharci ahayn waxaana lagu xiray magaalada makindo ismaamul goboleedka makueni xilli ay u safrayeen dowlad higaanka mombasa sidoo kale laamaha ammaanka ee dalka ayaa gacanta waxay ku dhigeen waa shaqsi lagu magacaabo martin dundo oo ahaa darawalka baabuurka dadkaasi siday wararka ayaa intaasi ku daraya in eedeysanayaasha ay hadda ku jiraan saldhigga ciidamada booliiska ee magaalada makindo oo kadibna bari maxkamadda loo gudbin doono iyadoo dhowaan maxkamadda la geeyey dacwad lagu doonayo in lagu joojiyo dhaqangelinta manhajka cusub ee waxbarashada dalka ee c b c ayaa qaar ka mid a waalidiinta ismaamulka mombasa oo u waramay warbaahinta star waxay sheegayaan inaynan wax badan ka fahamsanayn muhiimadda waa nidaamkan sidoo kalena ay jiraan culeysyo ay wajahayaan oo manhajkan ay u sababeynayaan
magacay waxaa la yidhaahaa asil ismaaciil cali oo ka tirsan maamooyinka mandheera county mandheera east khaasatan wallaahi wax weynan ka fahamsana ma laha oo maaragtay oo hadda aan ka fahamsanahay ma laha wixii waa uun dhaceen waana la sheegay laakiin hadda waxaan ka fahamsanahay ma laha waa tahay maxaa xog ah ama xog sidee ayaad ka haysaan manhajkan c b c
waxaan ka haynaa karakalamka in la bedelay oo maaragtay iskuulkii kalaaska lixaada lagu dhameyna la yiri oo ilmihii iskuulka waxay ku dhameynayen kalaas six ayaa ku qaadanaya imtixaanka la yiri waan ka warhaynaa laakiin wax kaloo saas usii weynun ka warhayno ma laha waa tahay ma jirtaa wax wacyigelin ah oo la idiin sameeyey kawaalid ahaan arintan maya maya waxba kama jiraan wax waalid ahaan maaragtay nasoo wacyigeliyey oo wax noo sheegay ma laha wallaahi culeys badanaa nasoo food saaray iskuulkii sidii marka hore ma aha buugtihii hataa ilmaha wax ku baranayeen waxaa waayey buugto oo qarashkooda zaa'id yahay oo buugtihii zaa'id aa yihiin qarashkiyaa zaa'id nagu noqday dadki waa iska dan yar wixii awal wixii awal yara oon haysan mee wax kaloo kasii weynaa nasoo food saaray oo dhanka waxbarashada ah iskuulkii textbookti waa badan yihiin lacagtooda waa badan tahay buugtii naftoodii oo text buugtii oo ilmaha soo gateen la dhah hataa mandheera waa ka wayne ilaa nairobi a loo diray ilaa hadda buug fiican oo ilmaha akhrisanayn ma laha ilmaha waxay akhrisan karaanba maba lahaba marka buugtii hataa lama haaya marka waktigana ilmaha waa ku yaryahay wakti gaaban way haysaan waktigiina waa ku yaryahay ilmaha dugsiba ay ku jiraan iskool ay ku jiraan waktigii dugsiga iyo waktigii dugsigaaba hadda qaylqayl galayba ilmihii waxbarashadii markii la dhahay lixda kalaas ay ku dhammaynayeen marka caqabad badan ayaana soo food saartay dhanka dhaqaala horta zaaid iskuulkii ilmihii buugtihii iyo wixii waa iskeeni laayihiin qarashkeeda zaaid waa ilmihii mar walba waxaan keena waxaan keena waxaan keena waan ku wareernayba hataa habeen hore dhexdaas ee gabar yaroo ani aan dhalo iskuulka kalaas fo ee waxay igu tiri hooy waxaana la dhahay telefoon soo gata maxaa yeele waxaa waaye waxaa wax laga baranayaa xaqiiqadka wax laga baranayaa telefoon ha la soo gata ilmihii ku weyna telefoon hayaanba kari waayne ku yar hadaa telefoon loo gado waaba baadi soo ma aha marka dhib weyna ka jira meeshan ee dhib weyna ka socdo marka sidii awal aan maaragtay oo iskuulka uu ku socday in lagu wada dhaqankaasaan ogolaan lahayn kan hadda cusuban dhib badan uu wadaa marka c b c da waa dhib badan tahay waxaan rabnaa sidaaynu hore in loogu soo celiyo annaga iskuulkii sidii hore in lagu soo celiyo haddaan waalid nahanay waxaan ka codsanaynaa dowladda kenya inay sidii hore ay kusoo celiso madkeer manuur cabdallah lidhaha waa reer mandheeraan ahay wallaahi waxaan ka fahamsanahay mala haba yaraatee sababtoo tahay wixii markta moogta haddii in brogram dowladda xaggeeda inuu ka imaado do- waalidkana la fahansiiyo ee maxay aheedo ilmihiina la fahansiiyo oo wax loo sheego programkan saan waa la yirahda ku filan laakiin wax noo yeertay malaha wax- ilaa hadda programka waa la bedelay c c b c aa laga dhigay la yiri waxaan ka fahamsanahay haba yaraatee malaha wallaahi xogta aan ka haynay inuu culays weyn nagu hayo ee maxay aheedo buugtiina hataa zaa'id noqdeen sida haddii maxay aheedo taxis buug ay zaa'id noqdeen oo lacagahoodana zaa'id noqdeen ee haddana waxaba kasii daran sida hadda la sheegayo oo aan hadda maqlayo meelaha aan ka maqlayo telefoona soo gata telefoona ilmaha in macnaha waxaa ku bartaan laleeyahay ee qadkaa waxaad kaga baranaysiin laleeyahay cunug yar oo toban iyo shan jir ah amba laba iyo toban jir ah oo hadda telefoon loo gaday kuwii ku weynaayo meelaan geyna la-aanahay ee arrimo noocaas hadda aan maqlahayna laakiin hadda anaga kulley wanaag oo hadda aan oo ku tirsanayna oo sheegayna malaha hadda oo ku sheegayna ma jirto wax nidaam aana noo sameeyey oo macagelin aana noo sameeyey inba macalinba noo yeereen inba educationba noo yeereen oo wax noo sheegeen oo meel intay nala fadhiisteen oo wax na fahansiiyeen ma ay jirto culays fara badan aan soo faasaaray ilmaha waxay ku jiraan dugsi ay ku jiraan madarasa ay ku jiraan waxbarashadiiba way ka liidatay ilmihii waa ka liitaan oo, ee, maxay ahayd iskoolkii oo culays la saaray ee ilmihii hataa buugtii ma fahmayaan lasoo siiyey waxa sidii awal u fahmi jireen ma- uma fahmayaan buugtii way fara badan yihiin waa kuwii hore way ka fara badan yihiin manhajkana way ka fa- waa ka culays badan yahay marka waxa hadda aan weyn oonan ka fahansannahay ma laha culays weynana saaran oo xagga waalidiinta ahaa ee qarashba ha ahaato oo xagga ee, ma- manhajkaba ha ahaado ee, ilmihii programkooda iyo santebolka ilmaha ay lahaayeen ba ha ahaado baaqiga waxaa waaye aniga waxaan jecelnahay sidii hore inay noogu celiyo iskoolka ilmaha oo ay fahmeen sidii hore ay ku fahmeen ee, maxay ahdo ay la socdeen oo wax kastaba ay la socdeen ee, maxay ahdo buugtoodana ay la socdeen wax barashadooda ay la socdeen hadda ma- anaka kuley ma rabno ee, maxay programka hadda socdo waa aad iyo aad u noo dhibaa sidan ka arkahay hadda ilmo cunug hadda habeen hore aan wareysa aaba bal ka waran baan dhahay bara- waxbarashada ee, aqoontii hore ee, stand three aad kasoo aad aad- aad ka bilaaway stand three ka bilaaway wiilka hadda iigu jiro ani stand five hadda iigu jiro ee, iyo tan iyo programka hore bal ka waran aab waa waxaan waa fahmi la-ana nagu yiri culays weyn buu nagu hayaa Ee, habeen iyo maalin way ku dugan yihin waxna waa ka fahmi la-ayihin
qaar ka mid ah ee wax- waa waalidiinta ismaamul goboleedka mandheera ee gobolka waqooyi bari iyo haddii aan marka hore warka ku sheegnay ismaamulka mombasa mombasa ma ahan waa ismaamul goboleedka mandheera
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
kadib booq ka dhashay xalay doorashadii aqalka sare ee ka dhacaysay magaalada jowhar ee xarunta maamul goboleedka soomaaliyeed ee hirshabelle ayaa waxaa maanta lagu wadaa in la guda galo howlaha doorashooyinka islamarkaana la dhammaystiro saddexda xubnood ee aqalka sare ee hirshabelle uga harsan kursiga buuqa ka dhashay ee doorashada loohakii xalay ayaa waxaa ku tartamayay cali shacbaan ibraahim cabdulqaadir xanafi sheekh bashiir cabdulaahi axmed tawaad caasho xuseen abuukar iyo cabdalla cabdi xuseen gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka hirshabeelle siraaji sheekh isxaaq ayaa waxa uu sheegay in xildhibaano tiro yar ay buuq ka sameeyeen goobta doorashada kuwaasi uu tilmaamay in guddiga anshaxa la marin doono sidoo kale waxa uu tilmaamay in xildhibaanada buuqa sameeyey goobtana ka sameeyey aysan jirin wax cabasho ah oo ay wadeen balse keliya ay foodo sameynayeen ugu dambeyntii gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka ee maamul goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle siraaji sheekh isxaaq ayaa tilmaamay in doorashada hirshabeelle ay tahay mid si cadaalad ah loo qabtay islamarkaana ciddii cabasho ka qabta ay u gudbin karto guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka maalmihii lasoo dhaafay ayaa magaalada jowhar waxaa ka socday doorashada aqalka sare waxaana ilaa iyo hadda la doortay shan xildhibaan oo aqalka sare ka tirsan waxaa harsan saddex kursi kuwaasi oo saacadaha soo socda la dooran doono sida uu qorshuu yahay madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlay xaalada siyaasadeed ee dalka soomaaliya uu hadda maraya ayaa sheegay muhiimadda ay leedahay in khilaafka jira uusan saameyn ku yeelan doorashooyinka wadanka iyo habsami u socodkooda xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore ee soomaaliya waxa uu sidoo kale ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ugu baaqay inaysan siyaasadda ku dhex milmin ayna waajibaadkooda qaran sida ugu habboon u gutaan
haddaba waxaan soo jeedinayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed in la garab istaago dadaallada ra'iisul wasaaraha si aan uga baxno jahawareerka taagan sidoo kale waxaan bogaadinayaa madaxda dowlad goboleedyada oo kaalin weyn ka soo qaateen sidii loo soo gaari lahaa meesha maanta la taagan yahay oo ah in ay doorashadii dalka bilaabatay waxaan ugu baaqayaa in ay mas-uuliyaddooda gutaan oo aysan doorashooyinka u hakin khilaafka taagan awgi faa'iidooyinka nidaamka federaalka ah ayay ka mid tahay in waxa villa soomaaliya ka dhacaya aysan saameyn badan ku yeelanin jowhar garoowe baydhabo dhuusamareeb iyo kismaayo intaba maanta dalku waxa uu leeyahay xukuumad guddiyo doorasho iyo xaaladda taagan awgeed golo wada tashi oo marjac u ah markii loo baahdo nidaamka federaalka awgiis waxaan ka badbaadnay in ay jirto hal meel oo uu dalku ka burburi karo dhammaantii ciidamada qalabka sida waxaan leeyahay mas-uuliyadda ugu weyn ee xilliga kala guurka adinka ayay idin saaran tahay waana midda amniga oo ay ugu horrayso la dagaalanka cadowga nabaddiidka oo lagu yaqaano ka faa'iidaysiga marka ay xaaladahan oo kale taagan yihiin midda labaad waa in aad iska hubisaan cidda idin amraysa iyo cidda howl idin diraysa iyo howlgalka la idin diraayo waxa uu yahay waxaa si gaar ah u xasuusinayaa taliyayaasha ciidamada in ay ka fogaadaan kumilanka siyaasadda iyo dana gaar ah ciidanka loo adeegsado oo muwaadiniin aan waxba galabsanin la dhibaateeyo mas-uuliyaddaas waa mid shaksi ah adiga ayayna dusha kaa saaran tahay taliye
xubnaha golaha ammaanka ayaa warbixin ku saabsan xaalada siyaasadeed ee soomaaliya ka dhageysta ergeyga gaarka ee xogayaha guuda qaramada midoobay xubnaha golaha ammaanka waxay walaac ka muujiyeen khilaafka ka dhex taagan madaxda sare ee soomaaliya iyo saameynta toban ee uu ku yeelan karo jadwalka geedi socodka doorashooyinka waxaana ay ku booriyeen dhammaan saamileyda inay isxakameeyaan iyagoo hoosta ka xariiqay muhiimada ay leedahay ilaalinta nabadda amniga iyo xasiloonida soomaaliya xubnaha golaha ammaanku waxa ay ku booriyeen dhammaan dhinacyada inay khilaafkooda ku xaliyaan wadahadal ku saabsan danta soomaaliya ayna hortabinta siiyaan qabsoomidda doorasho daafuran lagu kalsoonaan karo loo dhan yahay oo ku dhacda waqtigii lagu heshiiyey si waafaqsan heshiiskii toddobiyo tobankii sebtembar iyo heshiiskii kale ee toddobiyo labaatankii mey xubnaha golaha ammaanka waxa ay ku booriyeen dowladda federaalk soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka in ay xaqiijiyaan in khilaaf kasta oo siyaasadeed uusan ka weecin tallaabooyinkooda wadajirka ah ee ka dhanka ah al-shabaab iyo kooxaha kale ee mintidiinta ah xubnaha golaha ammaanka waxa ay mar kale carabka ku adkeeyeen xurumada ay u hayaan gobonimada madax banaanida siyaasadeed tandhuleed iyo sidoo kale midnimada ummadda soomaaliyeed waxaana ay dhinacyada soomaalida ee siyaasiyiinta ah ay ugu baaqeen in mar kasta ay xal ka gaaraan waxyaabaha khilaafaadka ah ee ka dhexeeya waxa ay tilmaameen in wadajirka lagu guuleysan karo loogana baahan yahay in ay xalka iska dhex raadiyaan ciidamo ka tirsan kuwa dowladda ayaa lagu soo waramayaa inay ku baxeen deegaan ka tirsan gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya oo maleeshiyaad ay ku dagaalameen waxaa xiise dagaal ay ka taagan tahay deegaanka xanan buure ee gobolka galgaduud halkaasi oo shalay dagaal kooban uu ku dhex maray laba maleeshiyo beeleed oo isku deegaan ah dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi hadda xaalad saa u weyneyn oo deganaansho ah ay ka jirto waxaana deegaanka xanan buuro gaaray ciidamo isugu jira kuwa gorgor xooga dalka soomaaliyeed iyo booliiska maamulka galmudug oo ka baxay magaalada dhuusamareeb kuwaasi oo la filayo in ay kala dhex galaan maleeshiyaadka ku dagaalamaya deegaanka xanan buure ee gobolka galguduud bartamaha soomaaliya waxaay sidoo kale tilmaameen dadka deegaanku in hadda aysan jirin xabad socota balse ay cabsi qabaan walow ciidamada halkaasi gaaray laga filayo in ay arinta dejiyaan ugu dambeyntiina kooxda xuutiyiinta ee kasoo horjeeda dowladda yemen ayaa waxa ay goob fagaaro ah ay ku dileen sagaal qof oo ay ku eedeeyeen in ay ka dambeeyeen dil sanadkii labada kun iyo sideed iyo tobankii loo geystay hogaamiyahoodii saalaxa al samaad waxaa sida tan ku waramaysa wakaalada wararka saba oo ay kooxdu maamusho wararka ayaa intaasi ku daraya in sagaalka qof ee dilka lagu fuliyey ay soo tilmaameen diyaaradaha isbahaysiga milatariga ee uu horkacaya sacuudi carabiya kuwaasi oo al-samad kaga takhalusay gobolka galbeedka dalkaasi ee xudayda dadka la dilay ayaa waxaa ka mid ah wiil toddobi iyo toban sano jira eedeymaha loo soo jeediyey ayaa waxaa kamid ah in telefoonka gacanta ee lagu wada xiriiro geliyeen jeebka ee ilaaladii salaaxa al samed taasi oo fududeysay in la ogaado halka ay ku sugan yihiin